dagaalka saaka ee bilawda dhacay baraawi ma ahan laakin tuulooyinka baraawi hoos yimaadaan waaye oo dar kilomitr u jirta oo tuulo laba tuulo oo la yidhaahdo wareer tuulada wareer wareermale iyo iyo dalcadda qoorey inta udhexeysa dagaalku wuxuu ku bilowday koleya ciidamada amisom saaxiibadun ane muqdisho kasoo ababaxay shalayto xalay dhex soo bariyay ayaa oo raashin zaad waday ayay muxuu ahay nimanka cadowga ahay wadaday qarax miina u dhigeen qarax miinadaasi muxuu ahay ku bilaaween dabadeedna muxuu ahay dagaalay isugu bedelay ma garata foolka fool intee in leeg buu dagaalku socday dagaalku adiga saacaduu socday dagaalku dagaal culus oo ahaa nimanka cadowga marka hore qaraxa ku bilaabeen dabadeedna waa niman oo hore mana isugu diyaariyey qorshahoodi hadii sidaan kale hadeerta aan ka warhayo dagaalkuna dagaal saacado qaato waa magaret khasaare intee leeg baa ka dhashay dagaalka khasaare way jiraa runtii ayagoo dhankooda aada u badan yahay sidaa hata xogta aan ku helayno dhimasho fara badan ee dhankooda jira khasaare laakiin laba labada dhinac waa jira magaret imisaa ka dhintaad umalaynaysaa askarta amisom hadda tirada aniga waxa dhintay hadeertaan sida rasmiga ah maana helin xilli dagaal waayo goobta tirada rasmiga lama xaqiiji karo laakin dagaalku waa dagaal culus oo ahay laakin waxaa xaqiiqa oo isagoo gaartay in dhankooda khasaare uu badan yahay xooga kooxdii al-shabaab ee iyadu weerarka soo qaaday halkay ku dambeeyeen xaqiiqdii goobtii hadda ciidankii amisom ay ku sugan goobta laakiinse nimanka marka horeba ayaga qorshahooda wuxuu ahaa in dagaal oo ku dhuf ka dhaqaaq ah sida qorshahu ahay dagaalkuna adiga muddo socday laakiin hadeertaan goobtii ciidamada amisom ku sugan ammaankeeda adkeeye waa dagaalku hata sidaan xogta aan hayo wuu istaagay dadkii xaafadaha waxaa ugu baaqaya dadki xaafadaha ka barakacay inay dib ugu soo laabtaan ee tuulooyinka nimanka cadowga ahayna waa hore u cararay farxadkoodii lama hayo magarat dadka rayidka wax khasaaraha ma soo gaaray may may may sidaan hadda aan xogta aan ku hayno wax soo gaara ma jiran dadka ayagaa saakada hore meesha ugu hanjabay inay iskaga barakacaan maadaama dagaal ay kugal rabaan dadka ayagaa ka barakiciye dadka ayaga saaka ka barakiciyeen hadda waxaan ugu baaqaa inay dib ugu soo laabtaan guryahooda ee xaalada ee ammaanka oo wanaagsiya magarat waxaad ii sheegtay in dagaalkii uu istaagay marka ciidankii amisom ee jidgooyada loo galay ma soo gaadheen baraawe wilna ma soo gaarin laakiin waa soo baxeen waa soo socdaan maxaa dib u dhigay wadada kusoo jiraan wadada waa dareemi kartaa wada fiican ma ahan waa wada raaf ah oo aada yani uburbursan burbur ka muuqdo marka saacadaha soo socdana magaalada insha allah waa soo gaari doona doleedn ciidamadaasi wadankay ka socdeen midooda africa dalka uganda